warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakrnaan raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka mudug madaxweynaha soomaaliya farmaajo oo ka qaybgalaya shirka maanta ka furmaya magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya maamulka gobolka banaadir oo soo saaray waa maamulka gobolka banaadir oo soo farageliyey dagaalbeeleed ka jira degmada kaxda ee gobolka banaadir madaxweynaha koonfur galbeed odayaasha waajid kala hadlay arrimaha gobolkaasi oo muddo godoonsanaa beesha caalamka oo shuruud hor dhigtay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo guddoomiyaha maxkamadda sare oo markii ugu horraysay ka hadlay dacwadii xisbiga himilo qaran intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordha u diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaado ah taarikhduun ay ku beegan tahay labayo tobanka bisha koobiyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal warka waxaa soo saaray saaxiibkay maxamed karaama anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doonaa weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudug wararka laga helayo gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan weerar sababay dhimasho hal ruux iyo dhaawaca mid kale lagu qaaday qaar ka mid ah dadka dhuxusha shida oo ku nool deegaano hoostaga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka dhagtuur oo qiyaastii kilomitr dhinaca koonfureed ka xiga magaalada gaalkacyo waxaana la sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen maleeshiya deegaanka qof ka mida dadka ku nool deegaanka dhegtuur ayaa warbaahinta u sheegay in dadka deegaanka ay horey ugu amreen inay joojiyaan dadka dhirta jaraya ee dhuxusha ka samaynaya hase yeeshee ay taasi ka dhaga adeegeen islamarkaana ay keento in xalay saqdii dhexe ay weerar ku qaadaan qofka dhintay ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadka dhuxusha shita halka qofka ka mid a maleeshiyaadka weerarka qaadayna ku qaadeen ah uu dhaawac soo gaaray kaasoo la geeyey isbitaalka waa isbitaalka magaalada gaalkacyo koonfurta gobolka mudug maamulka gobolka mudug ee galmudug weli kama aysan hadlin weerarka ka dhacay deegaanka dhegtuur waxaana waana weerar waxaana wararkii ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaaraya ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay dagaalbeeleed maalmihii dambe ka jiray degmada kaaxda ee gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ayaa soo gebagabeeyey xalinta dagaal maalmihii lasoo dhaafay degmada kaxda ku dhex marayay maleeshiyaad hubaysan oo abaabul oo u abaabulan habbeeleed kuwaasoo dagaalkooda uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kusimaha duqa magaalada muqdisho ibraahim cumar mahad alleh ibraahim dheere ayaa kulanka waxa uu la qaatay odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada kaxda ayaa waxaa la sheegay in laisku af- in lagu soo afjaray xiise dagaal oo ka jirtay degmada kaxda mid ka mid ah odayaasha degmada kaxda ayaa sheegay in qofkii dila ama qofkii si sharci darraa qof u dila la horgeyn doono maxkamadda islamarkaana sharciga la waafajin doono wixii hadda ka dambeeya waxaana odayaashu ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay sharciga ku kala baxaan dadka walaalaha ee ku nool degmadaasi kaxda ninkii nin ku khaldamana sharciga la horgeeyo hadduu saamaxana la fasaxo haddii la waayo labadaa dadku ma shaqaynayaan koomkuna ma shaqaynayo waxaan mar labaad ka mahad celinaya guddoomiyaha na soo booqday iyo guddoomiyeyaasha kale iyo saraakiisha ciidanka noo yimid dhibaatada meesha ka taagan annagoo rajaynayna si naxariis lana uga codsanayna mas-uuliyaddooda si sharciyana inay uga tallaabo qaadaan dhibaatada degmada kaxda ka jira
kusimaha duqa magaalada muqdisho ibraahim cumar mahadalle ibraahim dheere ayaa sheegay in sharciga lala tiigsan doono dadka caqabada ku ah horumarka iyo xasiloonida deegaanka waxa uuna sheegay dadka soomaaliyeed ay ka daaleen dagaal hadhii ku daato islamarkaana maamulka gobolka banaadir uusan aqbalay intaas waxaana bulshada ugu baaqay inay nabadda ka wada shaqeeyaan guddoomiyaha waa ibraahim dheere
waxaa la kulmay maamulka degmada kaxda waxaa la kulmay culumudunkii waxaa la kulmay ododaashii dhaqanka dhammaantood waxaan isku afgarannay in laga wada shaqeeyo nabadda sida la wada ogyahayo soomaaliya dagaal oo wiil oo soomaaliyeed lagu dilo waa ka daanle maamulka gobolka banaadir ma aqbalayo oo ma yeelayo in dhiig soomaaliyeed macna darro loo daadiyo annaga oo joogno laba kun iyo sagaal iyo tobanka gar daran waxaa waaye sharciga ayuu wajahayaa qofka laga gardaran yahaana cadaalad ayuu helayaa ma dhaceyso qof macnaha lagu soo duulo oo laga gardaroodo haddana jidka lagu laafiyoodo marka waxaa loo baahan yahay dhammaanteen inaan nabadda aan ka wada shaqayno amni haddii la helo waxaa la helayaa kala dambayn iyo macnaha iyo maamul wanaagsan laakiin amni darrada waxay u tahay dugaal wax walba oo xun wax walba oo xunna waa ka soo daalinaya hadda soomaaliya guud ahaan waxaan sarnay cagta jidkii nabadda maamul xooggan dowladda xooggan dad isjecel baan nahay dhaqan wanaagsan baan leenahay walaalo baan nahay laakiin waxaa loo baahan yahay kuwa jarkaa ee sharwadayaasha ah inaan dhammaanteen aan isku meel uga soo wada jeesanno intii dhimatana ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u bogadhayo
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaado com madaxweynaha soomaaliya farmaajo ayaa ka qaybgelaya shirka maanta waa shir maanta ka furmaya magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shilay gelinkii dambe gaaray magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta waxa uu ka qaybgeli doonaa shir ka furmaya halkaasi shirkan oo socon doona muddo laba cisha ayaa waxaa hogaaminaya sanduuqa qaramada midoobay ee horumarinta dadka ee u n f b a iyadoo lagu jaangooyin doono qorshaha loo dhan yahay ee dhinacyada horumarka halbeega sanadlaha ee heerka qaaradeed iyo heer caalami ee hiigsiga xasiloonida horumarka iyo horumarka madaxweynaha wafdiga madaxweynaha ee ku sugan kenya ayaa waxaa hordhac u sii ah diblomaasiyiin iyo khuburo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo lasii qaabeeyey ama lasii qaabeeyey dhigooda dalalka ka qaybgalaya shirweynaha qorshaha lagu falaqaynayo iyagoo u gudbiyey qodobada hortabinta u leh shacabka iyo dowladda soomaaliyeed sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa inta uu ku sugaya magaalada nairobi ee dalka kenya waxa uu kulamo daceed kala duwan la yeelan doonaa madaxda ka qaybgalaysa shirka dad- shirka dadweynaha iyo horumarka oo ay soo qabanqaabisay qaramada midoobay wafdiga madaxweynaha ee ku heliya shirka dadweynaha iyo horumarka waxaa ka mid a wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada marwe fuusiye abiikar nuur wasiiru dowlaha arrimaha dibadda mu- mudane cabdulqaadir axmed khayre iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane nuur diiriye xirsi fuursade beesha caalamka ah ayaa waxa ay kala hadleen madaxweynaha maamulka jubbaland arrimo quseeyaha maamulka islamarkaana waxaa la hordhigay sharuudo maamulkaasi maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada kismaayo ku sugnaa xubno ka socday beesha caalamka kuwaasoo kulamo xasaasiya la qaadanayay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan iyo siyaasiyiinta ka aragti duwan ee ku sugan magaalada kismaayo kulankii ugu dheeraa ayaa xubnaha beesha caalamka waxay la qaateen madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyagoo kala hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda iyo kala aragti duwanaanshaha sidii xal loogu heli lahaa arrimaha jubbaland xildhibaan xasan cabdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo degaan doorashadiisu tahay jubbaland ayaa beeniyey warar maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu faafiyo oo hayn beesha caalamka axmed madoobe ka dalbadeen in doorashada mar kale dib loogu celiyo waxa uu sheegay xildhibaanka in beesha caalamka axmed madoobe ay ka dalbadeen inuu wadahadal la furo dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana wadashaqayn la bilaabo ciddii kale ee wax tabanaysa islamarkaana la qanciyo dowladda soomaaliya ayaa horey waxa u sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii ka dhacday kismaayo ee uu ku soo baxay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay habraaca ku aadan doorasho laga qabanayo deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo iminkana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka maraykanka waa madaxweynaha dalka turkiga erdogan ayaa lagu soo warramaya inuu ku wajahan yahay dalkaasi maraykanka madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa talaadada waa maanta oo talaadaha booqasho laba maalmooda ka bilaaban doono waa ka bilaaban waxay uga bilaaban doontaa waddanka maraykanka kadib markii casuumaad rasmiya uu ka helay dhiggiisa waddankaasi donald trump sida ay shaacisay wakaaladda wararka anadola warkan ayay wakaaladu ka soo xigatay waaxda isgaarsiinta dowladda turkiga madaxweynaha erdogan ayaa arbacada kulan wadahadala la qaadan doona master trump isagoo ka arisan doona dhammaan arrimaha quseeya xiriirka labada dal iyo sidoo kale xaaladda ka jirta gobolka gaar ahaana waddanka suuriya sida ay sheegtay waaxda isgaarsiinta xukuumadda ankara ee anadola bayaan ayaa bayaanka ayaa intaa ku daray in hogaamiyaasha turkiga iyo maraykanka ay isla meel dhigi doonaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen dagaalka lagula jiro kooxaha hargixisada waxa loogu yeero sidoo kale madaxweyne madaxweynaha maraykanka waa sidoo kale madaxweynaha turkiga ayaa la kulmi doona jaaliyadda turkiga ee muslimiinta ee ku dhaqan dalka maraykanka booqashada ayaa daba socota heshiis ay maraykanka iyo turkiga kala saxiixdeen toddobadii bishii oktoobar ee dhigayay in xooga kurdiyiinta ee y b g ay si nabad ah dib uga gurtaan waqooyiga bari ee suuriya gaar ahaana meesha uu turkiga damacsan yahay inuu ka sameeyo aagga ka caagan dagaalada turkiga ayaa urur argixiso u aqoonsan kooxdaasi mar xulafo la ahay dowladda maraykanka warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaada waa nagaynta warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay waxaa soo saara warka saaxiibka iyo mahad karaama intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan